In ka badan afar dhalinyaro ah ayaa fursado shaqo ka helaya xarunta lagu hagaajiyo ilkaha ee Kalsan oo dhowaan laga hirgeliyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasoo qabanaysa shaqooyin kala duwan oo la xiriira hagaajinta ilkaha. Xarunta Kalsan ayaa qaban doonta noocyada kala duwan ee hagaajinta ilkaha sida xirista ilkaha, buuxinta iyo sidoo kale dareen-dilista ilkaha. Maamul ku-xigeenka xarunta Kalsan Cabdixakiin Faarax Cusmaan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay qabtaan.
xarunta Council- Culson Dental Clinic waxaa ka howlgasho een, dhakhaatiir een, shaybaadhistayaal iyo maaragtay nurses dad oo maaragtay gobolka u dhashay oo halabuur u noqotay guud ahaan dadka ka shaqeeya waxaa weeyaan dad gaaraya ilaa shan qof taasna waxay ka mid tahay hal-abuurada cusub ee gobolka kusoo kordhaya ee dhalinyarada maanta ee shaqo la-aanta ku habsatay aan ku dhiirigelinayno intaas runtii waa bilow kadib waxaan rajeynaynaa insha allah inay kor u socoto ay maalin walba baahida jirto aan kor ugu sii qaadno dadka iyo maaragtay dadka ka shaqaysan doona meeshaas iyo kuwa maaragtay dhakhaatiirta u soo qaadan doona xarunta cusub waxay runtii aad u haqabtiraysaa dadka ku nool magaalada beledweyne baahi aan isdhehayno aad baa looga baahnaa oo loo qabay oo loo aadi jiray ee maaragtay magaalooyinka kale ee muqdisho iyo wixii kasii sare waa xarun oo dhantaal kalsan dhantaal kaniinig waa xarun runtii loo dhammaystiray adeegyada oo dhan oo loo baahnaa haddii ahaan lahayd maaragtay ilka xirista ilka dhaqista iyo maaragtay maaragtay il- suuska waxyaalaha cudurrada ku dhaca afka oo dhan ayay maaragtay haqabtiraysaa xaruntan waxaan runtii fikirkeeda lahaa een, dhalinyarada soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolkan oo baahida gobolkan runtii aad ugu taxdirtay runtii waxaan leenahay intii ugu macquulsaneed oon buuxin karnay baahida gobolkan ee loo qabay daryeelka afka inaan buuxino xarunta waxay shaqaynaysaa afar iyo labaatanka saac inta badan waxaa habeenkii iyo maalintii waa shaqaynaysaa waxaana runtii meeshaas joogo dhakhaatiir takhasus u leh een, daryeelka afka iyo hagaajintiisa isugu jiro ajaanib iyo dhakhaatiir soomaaliyeed oo khibrad dheer leh marka waxaan dadka ugu hambalyeynayaa aan maaragta kusoo dhaweynaynaa xaruntan cusub waxaan leenahay insha allah waxaa ku qanacdaan howlaa ku qanacdaan iyo daryaala ku qanacdaan aad ka heli doontaan